ciidanka nabad sugida ayuu ka tirsanaa sida hadda ay qorayso laakiin waxaan rabnaa inaanu saa xaqiijinno siduu ku garay sida uu muxuu ahay lagu faahirgareeyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciidanka qalabka sida xooga dalka soomaaliyeed oo runtii maantito muujiyey guul ay ku dhiciseeyeen oo ku fashiliyeen nin naflacaari ahaa oo ururada argagixisada ahaa oo isku dayey inuu soo gaaro madaxtooyada xafiiska madaxtooyada isku dayey inuu soo galo kamboonkeeda uu toogtay askari geesi kadibna isqarxiyey